horta dhawaaqii aan bulshada u dirnay doorashada horteed bulshada reer jabuuti dhammaan si baaxad weyn bay uga soo jawaabtay wayna qaatacday waxaa noo muuqataa oo marag madoona oo la hubaa in ummadda reer jabuuti ay boqolkiiba sagaashan ay qaatacday doorashadii qaldanayd ee maad aragtay dalkeenna ka dhacday jimcihii naga tegey marka waxa weeyaan doorashadaasi doorasho waxay ahayd runtii sidii caadiga ahayd u dhacaysay doorasho lagu shubtay doorasho qaldan waayo annaku horaan u sheegnay inay doorasho ay doorasho sax ahayn maadaama ayna gacanta ku haynin guddi madax bannaan oo isagu min bilowga ilaa ku dhawaaqidda doorashooyinka ku dhawaaqa ayna jirin marka aad baa maad aragtay doorashadaasi runtii ummadda reer jabuuti ay u qaadaceen laakiin cabdiraxmaan dadka reer jabuuti waa baxeen way codeeyeen qof waliba si xoro codkiisa u dhiibtay isbahaysiga u m p ee haya talada jabuuti ayaa ku guulaystay magaaladan jabuuti dabcan isbahaysigii mucaaridkii doeshiyii p d d iyaguna in bay ka heleen markaasoo jawi caadi iyo wanaagsan doorashadu umay dhicin oo u kala xaq suuraysa dhinacyadii tartanka galay
guusha u weyn waxaa le ummadda reer jabuuti oo qaatacday runtii doorashadaasi qaladkaa ee madax bannaanayn inay qaatacdo ummadaabaa guusha leh laakiin ciddii tartamaysay ee isla tartantay islana ogolayd natiijada runtii keen male guushaasi oo ummadda reer jabuuti ayaa ayaa qaatacday midooda africa halkan wuxuu soo saaray warbixin uu kaga hadlayo arrimaha doorashada uu ku ammaanay jamhuuriyadda jabuuti qaabka doorashada loo qabanqaabiyey jaamacaddii carabtaa jirta waxaa kaloo iyaguna ka qayb qaateen igad waxaa kaloo iyaguna korjoogayaal ahaa ee ururkii wadamada islaamka waxaasoo dhan soo arrintaa si wanaagsan ugamay warramin oomay tilmaamin in doorashadu si fiican u dhacday
runtii waan dhegaysanay talisku intii ay iyadu jeclayd unbay ka qaadatay waan aragnay warbixinta uu soo saaray union africanku waxa uu ku sheegay runtii dhaliilo aad u ballaadhan oo aad u waaweyn wixii aan sheegaynayna uu ku sheegay waxaa ka mid ah inuu u soo jeediyo taliska uu ka yidhaahdo guddi madax bannaan oo doorashooyinka maareeya waa in la sameeya buu ka yidhi taasina waa fikirkayagii siyaasadeed ama dimuqraadiyadda waddankeenna sidii dee ay u taabakeli lahayd weeyaan oo waa waxaan aaminsannahay uunbay union africanku ay sheegeen talisku taas waa uu iska dhegamaray waana iska dhegatiray oo ma soo hadal qaadin waxa kaluuna soo hadal qaadin talisku union africanku inuu sheegay waraaqadaha marka la tiriyo inaan la siinin xisbiyada ama cidda ku tartamaysa taana waxa uu sheegay african unionku in arrinkaasi iyadana la saxa buu sheegay waxa kaluu sheegay sanduuqyada lagu codaynayo inay qufullo wataan ayna wadanin waxyaabaha seelee la yidhaahdo oo waa wax aad securityga ama ammaanka sugaya sanduuqa taana waa uu sheegay african unionku in la saxo waxa kaluu sheegay african unionku in runtii ay codeeyeen ama ay sajilnaayeen boqol iyo sagaal iyo toban kun oo qurahaatay ay sajilnaayeen waddankeennuna dadku ay u dhow yihiin malyuun ay ku dhow yihiin oo sagaal boqoloo kun ay ka badan yihiin taasi waxay ku tusaysaa afar bulshada reer jabuuti marka loo qaybiyo in qayb wax ka yari ay qoran tahay ay sajilan tahay markaas runtii marka laysku celceliyo waxaa ka soo baxday halkaasi inay doorashadan haba yaraatee wax natiijaa ama dimuqraadiyadda waddankeenna kobcisteeda iyo taabagelinteeda ayna lahayn waxaaso dhan maxaad ku xaqiijinaysaa anigu waxaan haysanaa runtii raaboorkii warbixintii ka soo baxday african unionka ayaa gamcahayaga ku jira hadduu ilaahay idhaahdo baraha bulshadana waan gelin doonaayo ummadda reer jabuuti waan siin doonaa hadduu ilaahay idhaahdo laakiin cabdiraxmaan dowladdu waa tan hawsheedii iska qabsanaysaa waa tan beesha caalamku la macaamilaysa ee kolba le halkee garoon maaragta aad naga siinaysaan oon maal gashanaynaa oo caalamkii la shaqaynayo kolka so lama odhan karo cidda cidlada ku hadhay waa iniga runtii ma ahin sidaa laakiin wakhtiga ayaa annaka na siin doona oo ka run sheegi doona waayo waxaad arkaysaa iminka wadamadan gobolkan ku naallo soomaaliya waad aragtay oo iftiin bay u baxaysaa somaliland waad aragtay oo dimuqraadiyadda ka jirtay iyo iftiinka ka ifaya jabuutina waxaad moodaa in madow lasii galaya meel mugdiya lagu sii dhacayo waayo ummadan caburinayaa xoog baan ku haysanayaa oo maad aragtay noloshooda iyo dimuqraadiyadooda ayaan ka soo horjeedaa oo doorasho xalaala ma samaynayo waxay ka dhigan tahay un inay dalka u horseedi doonto dhibaatooyin annaku dad wanaagga jecel nabadda jecel midnimada jecel waddankeegu inuu horow maro dhinaca dimuqraadiyadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca cadaaladda ayaan nahay laakiin aad baan uga xunnahay waana nasiib darro talisku inuu ka baxo uu hirgelin waayo heshiiskii labadii kun iyo afar iyo tobankii aan isla gaadhnay heshiiskaana isagoonbaa suuro gelin kara oo wax walba gacanta ku haya annaku laakiin waxa weeyaan waxaasi ilaa hadda waxaan arkaynaa dalkaygii oo meel jara ka dhacaya meel mugdiya ku socda